Dadka degan jasiiradda Javaaya ee gobolka Jubbada Hoose oo ay noloshoodu ku tiirsan tahay badda ayaa wajahaya duruufo adag oo dhanka nolosha ah. Baahiyaha ka jira jasiiraddaasi ayaa waxaa ka mid ah biyo la'aan baahsan oo ka jirta jasiiradda, adeegyada waxbarashada iyo caafimaadka oo yar, iyo baahiyo kale. Qaar ka mid ah bulshada jasiiradda Javaaya ayaa ka hadlay baahiyahooda, iyagoo codsaday in adeegyada ay u baahan yihiin la soo gaarsiiyo.
marka waxaan ka codsanaynaa maamulka jubbaland ay wakiil ka yihiin wasiirada iyo xildhibaanada noo yimi waxaan ka codsanaynaa in ay wax nagala qabtaan arrintaasito waxaana ugu badan biyaha la dhaaminayaa oo ma- magaalooyinka een, abaaraha soo socda waa aragteen dhibaatada hadda taagan male waddanka biyo male ceelal male waxaan ka codsanaynaa maamulka jubbaland madaxweynaha u yahay axmed maxamed islaam ay wakiil ka yihiin wasiiradiisa iyo xildhibaanadiisa in tuuladan fiiro gaara loo yeesho oo wax lagala qabto marka waxaan ka codsanaynaa wasiirada iyo xildhibaanada inay da- een, baalkeen, een, warbixinteena ay u gudbiyaan dowladda ka sarreysa dadka halkan waxay u badan yihiin dad waayeelah baddi waa aragtay wax soo saar male haddii macaawino la bixinayo kalluumaysi wax la bixinayo annaga waxbana looma keeno waxaan mahad celinayaa eh, wasaaradda waxbarashada ee jubbaland oo mucaawinada badan ayaa naga siiyeen waqti hore eh, xagga w f p wasaaradda waxbarashada bugaagta waxaa nagu caawiye bugaagta qaalimaadka rula iyo wax kasta ayaa naga caawiyey mahadkaas ayaa celinayna insha allah hadda waxa waaye dhibkan waxaa ku jirnaa adi laba iyo toban bilood le- hal sano iyo afar bilood weli mushaharkaana mana la siinin caqabadahaas aa jira iyo ardayda waxa waaye daryeelka caruurta ma haysaan caafimaadkan hadda wiilka yar arday haddii jirado ilaxmail geeyo hataa panadol oo la siinaya mala helaya meeshaan